أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آliه وأصxaabihi أجمaعين أma bعd casharkeenna caaw wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sideetan iyo lixaad ee suuraة النisaء ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi wإidaa haddii xuyiitum laidin salaamo bitaxiyaةi salaan laidinku salaamo faxayuu salaama biaxsana mid wanaag badan minhaa taxiyadii la idinku salaamay ama salaantii la idinku salaamay tuka wanaag badan ku salaama ow amase rudduu celiya haa taxiyada celiya salaanta ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday calaa xasiiban mid xisaabid badan calaa kulli shay-in shay kasto korkiisa ilaahay wuxuu ahaaday mid xisaabayo oo xisaabid badan shafaacadii iyo ergeyntii iyo markii laga soo hadlay qofkii wax wanaagsan ergeeyo in nasiib iyo ajar uu ka helayo qofkii wax xun ergeeyana inuu dembi ka qaadayo uu ka helayo markii alla uu tilmaamay dadka markay isu yimaadaan marka oy isqaabilaan waxyaabaha iyaga isjeclaysiiyo oo ajarka faraha badanna ay ku helayaan iyagana ka dhaxeeyo ooy isku bilaabaan markay is arkaan oo warkuba uu ka bilowdo waa salaan salaantii iyo aadaabteeda ayaa halkan aayaddan alla uu uga hadlayaa subxaanahu watacaala marka alla wuxuu leeyahay waidaa haddii xuyiitum la idin salaamo bitaxiyatin salaan la idinku salaamo salaantaasna de waa midda ay sunnada aada u caddaysay qur-aankana meelo uga jiro oo taxiyatu ahliljanna taas oo ah salaam salaantana marka ilaahay subxaanahu watacaala nebiyullaahi aadam markuu abuuray wuxuu ku yidhi orod kac oo tag malaa'igtaas u tag dhegeyso marka waxa ay kugu salaamaan fainahaa taxiyatuka wa taxiyatu duriyatik waa salaantaada iyo salaanta duriyadaadaba taas waaye markii uu u tegay waxay ku salaameen assalaamu calaykum waraxmat ullah ama assalaamu calaykum ayay ku salaameen taas ayaa marka duriyatu aadamna salaan u noqotay salaantaas waayana midda hadda halkan looga hadlaayo oo alla uu leeyahay haddii la idin salaamo oo salaan la idinku salaamo mid ka wanaagsan ku salaama idinkana amase owruduuhaa ama celiya intii la idin yidhiyoo kale ku sima iyadana marka waxay tahay haddii qofka muslimkaa la salaamo oo qofka salaamayo uu yidhaahdo assalaamu calaykum tan ka wanaagsani waxay tahay wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi inuu ugu daro haddii lagu yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahina wa barakaatuhu inuu siyaadiyo isaga haddii wa barakaatuhu la yidhaahdase ibnu cabaas isaga waxaa laga wariyey ina asalaama yantahi ila lbarakati ziyaado ma leh assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu haddii mar wa barakaatuhu uu gaarsiiyey ziyaada waa saa meeshii u dambeysaba isagaa gaaray waa halkaas ku joojinayaa aathaar waxaa jirto bacdi saxaaba laga wariyo oo ibnu cumar iyo aan filayo oo uu leeyahay wuxuu dhihi jiray wamaqfiratu wamakfiratuhu ayuu ziyaadinay salaanta marka waxay leedahay aadaab badan awalan waxaan ogaaneynaa xaqiiqatu salaam salaanta laga warramaayo waa midaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahida oo annaga yacni dadka muslimiinta salaanta u ah oo la yaqaano waay taas waayo marka midda ajarka laga helayo nebiga sala allahu calayhi wasalama majlis ou fadhiyo ayaa nin yimid markaasuu yidhi assalaamu calaykum markaasuu yidhi cashran yacni toban ayuu qaatay ninkan mid kalea yimid oo raxmatullaahi yani waxaan ujeedaa ama kii radiyey ayaa marka yani assalaamu calaykum baa lagu yidhi marka ayaa salaantii uu radiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam cashrun ayuu yidhi toban mid kalaa yimid assalaamu calaykum waraxmatullaahi buu yidhi nebiga waa ka radiyey waa fariistay cishruun ayuu yidhi labaatan mid kalaa yimid ilaa u barakaatuhu buu gaarsiiyey nebiga salaantii waa ka radiyey soddon ayuu yidhi marka assalaamu calaykumna waa toban waraxmatullaahi haddii lagu daro waa labaatan wabarakaatuhu waa soddon salaantan marka wax ajar lagu helaayo oo diintu ay la timid waaye ma ahan marka salaan carbeed waaye iyo iyada iyo subax wanaagsan waa isku mid af soomaaligaa la nacaa iyo waxaasi waa jaahilnimo nacam salaantan marka ummadda muslimiinta oo dhanaa isku salaanto salaan carbeedna maahanoo carab waaba ka horreysayoo malaa'igta iyo aadam ayay dhex martay carabina markaas maba jooginba nacam nabiyullaahi aadam iyo malaa'igta ayay dhex martay aadam waqtigiisa iyo malaa'igtana waxaa dhex marayo carabi markaas maba abuurnaynba xataa iska dhaaf yacnii inay jirtay saa darteed marka in la ogaado salaantan inay tahay salaanta islaamka oo ajarna laga helayo oo aynan la mid ahayn waxyaabaha kale markaad qofka ku salaanto wixii ka dambeeyo salaantaas kabacdi waa kuu furan tahay inaad tiraa war ma fiican tahay iyo see layahay iyo markii wixii ka dambeeyo dhib ma laha hadalkay ka mid tahay kaas laakiin in waxa ugu horeeyo ay noqdaan tan salaantu marka waa sunno xukunkeeda marka hore oo la bilaabayo radinta salaanta la celinayana laga jawaabayana waa waajib waajibkaas marka culummadu waxay u badan yihiin fardu kifaayo inuu yahay oo hadday dad badan salaanta la maqashiiyo qof hadduu yidhaah wacalaykum assalaam qolada dembiga waa ka dhaca haddii inta la maqlo laga radin waayana waa dembaabayaan kulligood xaalada marka qofka haddii la salaamo ounan hadli karinaa jirto waxaa ka mid a isagoo salaad ku jiro haddii assalaamu calaykum la dhaho sunnada nebiga waxay ku timid gacanta inuu sidaas dhaho gacanta ayuu ayuu ku ishaarayaa bis xadiidkii marka sidaas uu ahaa xadiid saxiixa kusoo arooray khudbada marka uu khadiibku wadana assalaamu calaykum hadduu qof yidhaahdana dadka khudbaday dhagaysanayaana ishaaradaas unbaa marka saa uu dhahayaa bis laakiin haddii aadaba hadli karto salaantii inaad radiso waay sunnadu waxay tahay qofka yar isagu inuu salaanta bilaabo qofka weyn uu salaamo qofka socdo isagaa salaamayo qofka fadhiyo ninka gaadiidka saaran kan dhulka joogo isaga ayaa salaamayo wahaakada dadka yar iyo dadka badanna dadka yaraa salaanta bilaabayaan adu waxyaabahaas ayaa marka salaanta ku jiro gaalada iyaga hadday salaamaan oo assalaamu calaykum ay yidhaahdaan sidee looga radinayaa bacdi alaxaadiid waxay tilmaantay ahlu kitaabka hadday idin salaamaan faquuluu wacalaykum wacalaykum dhaha fa inamaa yaquuluuna iyagu waxay dhahayaan assaamu calaykum waa idin habaarayaan mowd korkiina ha ahaado ayay idin dhahayaan marka waxaad yeeshaan wacalaykum un ugu soo gaabiya haddii laakiin la fahmo oo assalaamu calaykum oo cad uu yidhaahdo wacalaykum un miyaa layska sii dhahayaa bacdi salaf sida ibraahim unakhaci iyo waxaa laga wariyey in wacalaykum assalaam la dhahayo lianna aayadda waa caam waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minhaa aw rudduuhaa wacalaykum assalaam ayaa looga radinaa haddii salaantiisu ay caddahay haddii salaantiisu aan aada loo fahminna wacalaykum unbaa lagu gaabinayaa waidaa haddii xuyiitum la idin salaamo bitaxiyatin salaan la idinku salaamo faxayuu salaama biaxsana tu ka wanaag badan minhaa salaantaa la idinku salaamay mid ka fiican ku salaama ow amase rudduu celiya haa salaantii celiya oo salaantii marka celintu waa maxay intii la idin dhahay dhaha assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waa radintii waraxmatullaahi in loogu darana waa biaxsana minhaa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay dhammaantii korkiisa xasiiban ku xisaabin badan salaanta marka ma bannaan tahay iyada in qofku uunan salaan la imaaninee gacanta keliya saas in lays dhaho ama far in laysku salaamo iyo xadiid ba xadiid baa nebigu sal ll ly slam wuxuu leeyahay uu arrintaa ku reebay oo salaantaas marka gacanta laysku salaamo min yacni tasliimu lyahuud yahuudda salaantooda inay tahay ayuu sheegay waa la yska reebay marka xadiid kale ayaa wuxuu dhahayaa nebiga haween ayuu kor ka salaamay fa alwaa yadahu gacantiisuu kor u qaaday ilayhina xaggooda see loo jamcinaa marka midna waa reebay midna isagaa sameeyey waxaa lagu xambaaraa inay aada uga fogaayeen oo aynan maqlaynin salaanta uu ku hadlaayo oo uu isku daray marka nebiga sala allahu calayhi wasalam marka hadduu qofku kaa dheer yahay oo uunan ku maqlaynin assalaamu calaykum waraxmat ullah inaad tiraahdid gacantii waa fahmaa waa ishaaro salaantiina waa ku qowleysaa isaguna marka wacalaykum assalaam ayuu ku dhahayaa marka inuu isku daray hadalka iyo gacanta ayaa lagu xambaaray xadiidkaas waaya allahu laa ilaaha ilaa hu allahu macbuudka xaqa lagu caabudaa laa ilaaha allahu allah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane layajmacanakum lawallaahi yajmacanna waa ururinayaa alle kum idinkou idin ururinayaa ilaa yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha intii ka ah ayuu alla idiin ururinayaa laa rayba wax shaki ah fiihi dhexdiisa ma ahaanin waman yaa asdaqu ka run badan min allaahi alla yaa ka run badan xadiidan xagga warka yaa ilaahay xagga warka uga run badan marka warka dhabta ah ee runta ah wuxuu yahay cibaado in allah keligiis uu leeyahay taasaa run ah wayn allaahu allah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane layajmacannakum lawallaahi yajmacannakum alla waa idin ururinayaa ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamo xaggeedu idin ururinayaa marka layajmacannakum in la tadmiiniyo macnaa layaxshurannakum waa idin soo kulminaa waa idin ururinaa qiyaamu idin soo xashrinayaa markaas ilaa ayaa layaxshuranakum ilaa yowmi alqiyaamati ayay noqonay ayb laakiin yajmacanna iyada maxay ku gudubtaa fii layajmacannakum fii yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamo dhexdeeda ayuu alla idinku soo ururinaa laakiin hadda macnaa yaxshuranakum baa la tadmiiniyey ilaa ayaa marka sidaas loogu tallaabiyey laa rayba wax shakiya fiihi qiyaamaha dhexdiisa ma ahaanin maalinkaa dhexdiisa waman yaa asdaqu ka run badan min allaahi alla yaa ka run badan xadiidan xagga warka iyo sheekada cid laa axadda asdaqu min allaahi axad ilaahay ka run badan ma jiro waay nacam arrinta dhabtaana waxay tahay labada wax oo aayaddanna loogu sheegay cibaado isaga keliya inuu leeyahay qiyaamo nin walbaa in la keenaayo nin ka maqnaanayo ma leh qiyaamaha ayb wax shakiyana inaanu ku jirin famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni wallahu arkasahum bimaa kasabuu aayaddan sababu nusuulkeeda mufasiriintu waa isku khilaafeen waxaa la leeyahay marka aayadda sababu nusuulkeedu wuxuu ahaa maalintii uxud dadkii dagaalkii uxud munaafiqiintii nebiga ka hartay ee cabdullaahi binu ubay ou la soo goostay markii asxaabtu ay dagaalkii ka laabteen oo ay madiine usoo laabteen ayaa munaafiqiintaa sha'nigooda ayay isku khilaafeen asxaabta qaar waxay yidhaahdeen aan dilno waa munaafiqiin kuwo kalena waxay yidhaahdeen aan iska dayno oo kelimatul islaam ayay ku dhawaaqayaane aan faraha ka qaadno markaas mow alla wuxuu leeyahay famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn maxaad munaafiqiinta sha'nigooda laba koox ah u noqoteen maxaad sha'nigooda ugu doodeysaan ayb sidaa marka zayd bnu thaabit ayaa laga wariyey sidaas nacam oo bukhaari xadiid ku sugan ayaa jiro min xadiidi zayd ah markii nebiga uxud u baxay qisadu inay saas ahayd mujaahid isaga wuxuu yidhi dad ayaa madiine usoo baxay way islaameen dabadeed diintay ka laabteen nebigay isti'daan weydiisteen oy ka idin dalbadeen maka inay aadaan badaa-ic iyo alaab ay ka tijaaraysanayaan si ay ula imaadaan ay usoo qaataan fasaxaasay waa baxeen makayba iska degeen marka nimankii sidaas ahaabaa marka muslimiintu isku khilaafeen sidaasna waa la yidhi ayb siyaal kalena waa la yidhi laakiin midaas hore ayaaba bukhaarina uu wariyey iyadaas ayaan ku soconaynaa marka ayb famaa maxaybaa lakum idinka idiin sugnaaday fi lmunaafiqiina fii shani lmunaafiqiina munaafiqiintii sha'nigooda fi'atayni laba koox xaal aad tihiin famaa maxaybaa lakum idinka aa leedihiin oo idiin sugnaaday fi lmunaafiqiina fii shani lmunaafiqiina munaafiqiinta arrintooda fi'atayni laba kooxood xaal aad u tihiin ayb maxaa idiin sugnaaday munaafiqiin sha'nigood aada laba ku yacni aada ku ahaaneysaan ayb marka fi'atayni waa xaalo waayo calaa madhabi lbasriyiin kuufiyiintuna fi'atayni waxay icraabayaan khabar waxayna usoo qadarayaan kaana iyo ismigeeda oo waxay leeyihiin famaa maxaybaa lakum idinka idiin sugnaaday fi lmunaafiqiina fii shani lmunaafiqiina munaafiqiinta sha'nigooda maxaa idinkugu sugnaaday fi'atayni kuntum aada u ahaateen fi'atayni laba koox aad u ahaateen wallaahu walxaal allaahu allana arkasahum uu celiyey kufrigoodii uu u celiyey bimaa kasabuu bisababi maa kii sababkii kasabuu ay shaqaysteen wixii ay kasbadeen oy shaqaysteen darteedna alla uu ugu celiyey gaalnimadooda aturiiduuna ma waxaad rabtaan an tahduu inaad hanuunisaan man axad adalla allaahu alla ou dhumiyey waman qofkii yudlil illaahu alla ou dhumiyo oo alla ou dhuminayo falan tajida u heli maysid lahu mankaas axadkaas sabiilan wax jid a u heli maysid allah kala gooyey ayaa shanigooda marka kala gooyayoo ka hadlayba oo waxaa la leeyahay dadkan munaafiqiinta waa dad ilaahayba dib u celiyey oo gaalnimadii dib ugu celiyey idinka marka dad ilaahay baadi u qoray miyaad rabtaan inaad hanuunisaan ma hanuunin kartaan ayb aturiiduuna yani famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni maxaad ugu tihiin walxaal allaahu allana arkasahum ou dabagediyey ou celiyey fii kufrihim gaalnimadooda uu ku celiyey bimaa kasabuu bisababi kasbihim shaqadooda iyo waxay kasabkooda sababkiisa ama bisababi maa bisababi ladii kii sababkii kasabuu ay shaqaysteen ayuu alla kufrigoodii ugu celiyey gaalnimada marka alla u celiyey iskama imaanine waxay ku timid waxay iyagu shaqaysteen marka macaasidu macaasi bay dhalaysaa iimaan la-aan yacni iyo mowqif xunoo qofka uu qaato waxaa dhici karta marka riddo iyo gaalnimo inay ku riddo walciyaadu billaahi marka qofka qalbigiisu inuu aada u ilaaliyo waayo marka allah wuxuu ku inkiray mu'miniinta munaafiqiintan shanigoodaba inay ka doodaan oo waxaa la leeyahay maxaad uga doodeysaan iyadoo allaba ou kufrigii u celiyey idinka maxaa uga murmaysaan ayb aturiiduuna ma waxaad rabtaan an tahduu inaad hanuunisaan man inaad hanuunisaan axad adalla allaahu alla ou dhumiyey waman qofkii yudlil illaahu alla uu dhuminayo falan tajida lahu u heli maysid ma axadkaasi sabiilan ay dariiqan jid ila lhudaa hanuunka ou ku helo wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a wadduu waxay jeclaysteen munaafiqiinta ama gaalada low takfuruuna kufrakum gaalnimadiinay jeclaysteen kamaa sidii kafaruu ay u kufriyeen iyaga fatakuunuuna inaad ahaataan ay yacni kownakum ayay jeclaysteen ahaanshadiinna aada ahaanaysaan sawaa'an iyaga iyo idinka kuwa jin ah aada ahaanaysaan falaa tattakhiduu haka dhiganina minhum kuwa xaggooda haka samaysanina wliyaaa gacal iyo garab haka haka dhiganina xataa intii yuhaajiruu ay ka hijroonayaan fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa fain tawallow hadday jeestaan fakhuduu qabta hum iyaga qabta waqtuluu dila hum iyaga dila xaysu meel wajadtumuuhum aada ka heshaan meel allaale meeshaad ka helaysaan walaa tattakhiduu ha ka dhiganin oo ha ka samaysanina minhum iyaga xaggooda weliyan weli walaa yani arrinkiina maamulo walaa nasiiran yani ku gargaarayaal ha ka dhiganina ila aladiina kuwii ma ahane yasiluuna yatasiluuna la xiriirsanayo ilaa qowmin qolo kuwa kuwa la xiriirsanaya maahane oo kuwa iyaga ha dilinina qoomka oo beynakum idinka iyo wa beynahum dhexdooda miithaaqun ballan ay tahay qolada la xiriirsansanto qolo idinka iyo iyaga heshiis idin dhexeeyo qoladaa maahane kuwa ha taabanina aayaddan hore iyo tan ka dambayse ila aladiina yasiluuna iyo tan kasii dambayso waxay ka hadlayaan axkaam ku saabsan dadka nifaaqu ku jiro gaalnimadoodu ay caddaanayso habka loola dhaqmaayo marka alla wuxuu leeyahay wadduu waxay jeclaysteen low takfuruuna lowda macaani badanay ku imaadaayo waxaa ka mida masderiye inay noqoto waxaa ka mida inay noqoto lowdu xarfun limaa kaana sayaqacu liwuquuci gayrihi labadaba halkan waa laga macnay karaa haddii masderiye aan ka laqbayno lowda iyo ficilka ka dambeeyo masderka ka imaanayo wadduuda ayaa macmuul oo u noqonaya waa mafcuulu bihi wadduu low takfuruuna wadduu kufrakum yacnii gaalnimadiinay jeclaysteen waayo macnuhu marka waana si fudud waayo saas wax la qadarayana ma jirto fatakuunuuna takfuruunaday ku cadfanaanee iyada marka oo waxay jeclaysteen inaad kufrisaan waxay jeclaysteen inaad sinaataan ood kufriga ku sinaataan xaasidnimo darteed haddii laga dhigo lowda xarfun limaa kaana sayaqacu liwuquuci gayrihina mafcuulkeeda wadda mafcuulkeedu maxduufow noqonaa jawaabu lowna maxduufay noqonay waa la qadaraa taqdiirkuna sidaanuu noqonayaa wadduu waxay jeclaysteen kufrakum gaalnimadiinay jeclaysteen low haddii takfuruuna aada kufrin lahaydeen kamaa sidii kafaruu ay u kufriyeen fatakuunuuna oo aada ahaan lahaydeen sawaa'an jin aada ahaan lahaydeen iyaga iyo idinka lasuruu bidaalika arrintaa waa lagu farxadgeli lahay haddii marka lowda macnaha laga macneeyana jawaabteedu waa taasa tarkiibka marka aayaddu sidaas waay falaa tattakhiduu haddaba ha ka dhiganina minhum kuwan xaggooda ha ka samaysanina wliyaaa gacal walaa haddaad maqasho laba macno waay almaxabatu wannusratu jacayl iyo hiil macnuhu marka wuxuu noqonayaa kuwan munaafiqiinta ah oo sidan idinla jecel kufriga xaasidnimo darteed kuwan idinla rabo yacni hana jeclaaninina garabna ha ka dhiganinoo yacni idinkana ha u kaalmayninina kaalmana ha ka raadsanina owliyaaa marka macnaheeda ha jeclaaninina hana hana u hiilinina hiilna ha ka raadsanina yacni maxabe iyo jacaylna iyaynan idin qaadin iyo gacalo midna falaa tattakhiduu haka sam haka dhiganina minhum iyaga xaggooda owliyaa haka yeelanina xataa intii gaayada waa tan xataa intii yuhaajiruu ay ka hijroonayaan fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ay ugu hijroonayaan alla dartii intay ugu soo hijroonayaan yani hijradii baa marka waxaa looga dhigay calaamad looga dhigay waayo hijradu iimaankooday calaamad u noqonaysa soo maha ilaa nimankan awalba munaafiqiin waayo qowlkoodu waa iska afkow ahaa qowlkaas marka waa in loo helo wax qowlkaas rumeeyo waxaa marka calaamad looga dhigay hijrada ninkii marka ilaahay dartii usoo hijroodo iimaanka waa ka dhab iimaanku inuu ka dhab yahay baa caddaanayso markaas dawalaa iyo inaad siisaan ayaa la idinka raboonaa waay marka ayb marka cikrima wuxuu leeyahay hiya hijratun uqraa hijradu waa saddex nooc tafsiirka cikrima wاlhijratu calaa halaaثati awjuhin hijratu اlmu'miniina fii awali اlislaam hijradii koowaad oo muslimiintu ay hijroodeen oo lilfuqaraaءi اlmuhaajiriina alla uga hadlay waman yakruj min beytihi muhaajiran ila llahi ay ku imaan doonto wahijratu اlmunaafiqiin munaafiqiin hijradood waa maxay alkhuruuju fii sabiili اllahi maca rasuuli llahi sal l slam in jidka alla lagu baxo nebiga maciisa sida halkan saabiran muxtasiban kamaa xukiya haahunaa ayb hijradaani marka wuxuu leeyahay munaafiqiinta laga rabo waa inay nebiga la jihaadaan ayagoo sabraayo ku ajir tirsanayo waayo sababta aayadahana waxay ahayd dadkii nebiga markii uxud oo u baxay kasoo laabtay marka waxaa laleeyahay iimaankiina waxaa lagu xaqiijinaa inaad nebiga la jirtaan oo dagaalka kula socotaan nooc marka hijro ah waayo marka nacam manaca min muwaalaatihim xataa yuhaajiruu fii sabiili illaahi hijrada saddexaadna hijratu saa'iri lmu'miniin waaye waa almuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu muhaajir waxaa la yihaha qofka ka hijroodo wixii alla uu reebay waayahay marka tafsiirkan macnihiisu wuxuu yahay hijro gaar ah waay midda laga rabo hadda mnhaayada looga dhigaayo in walal yacni gacal laga dhigto garab la siiyo middan haayada looga dhigaayo iyo iyo yacni yoolka macnaheedu waxaa weeyaan inay nebiga la jihaatamaan oy raacaan ayagoo saabiriin muxtasibiin ajir tirsanayo fain tawallow hadday jeestaan fakhuduuhum hadday marka jeestaan oo de ay ri gaalnimadoodii iyo riddadoodii bannaanka ay keenaan oo towxiidkii iyo hijradii ay ka jeestaan fakhuduuhum qabta waqtuluuhum dila xaysu meel wajadtumuuhum aada ku aragtaan ood ka heshaan fi lxilli waalxaram waayo nacam ama xaramka ha joogaan ama xilliga ha joogaan waayo kuwaani intay rumeeyeenay dib u laabteen gaal asliga oo kale ma ahan marka walaa tattakhiduu haka dhiganinoo haka samaysanina minhum iyaga xaggooda weliyan weli haka dhiganina oo jacayl iyo gacal yani waxaan ujeedaa gacaltooyo kuwa aada yacni jeceshihiin ood u gargaartaan haka dhiganina walaa nasiiranna haka yeelanina gargaarayaalna haka dhiganina kuwaas ila ladii ila aladiina kuwii ma ahani istinahan waa mutasil horta xagee ku xiran yahay laakiin meesha uu ku xiran yahay baa waxaa ku jirta diqa diqadaa marka waxay tahay ila waxaa laga meesha ila qoladan dambe meesha laga soo reebayo waa xaggeena fakhuduuhum waqtuluuhum sow lama dhihin nooc gaaladii ka mida laga hadlay oo munaafiqiintii ah qabta dila ayaa la yidhi ila aladiina kuwii ma ahane ha dilinina kuwan soo socdo ee ma ahan in laga soo istihnoonaayo falaa tattakhiduu minhum waliyan walaa nasiiran lagama soo reebayo meeshaas waayo haddii meeshaa laga reebo macno faasid ah oo sharcigaba aan ku jirinaa ka soo baxayo waayo hadda kuwan la raba la leeyahay yaan la laynin oo la dilin waa qolo gaalo ah ama mu yacni munaafiqba ha ahaado ama gaal waaye laakiin wuxuu la joogaa qolo idinka ee yacni muslimiinta iyo iyaga heshiis ka dhaxeeyo ayuu ku dhex jiraa oo isaguna bahwadaag leeyahay qoladaas aada heshiiska la leedihiin ninkii bahwadaag la noqdo oo kuwanka noocan ah ha taabanina waay ha dilinina ee macnuhu maahan weli ha ka dhiganina oo gacal iyo hiil ha ka dhiganina ila aladiina yasiluuna kuwaan ma ahani oo ayaga ka dhigta weli iyo muwaalaad siiya macnuhu saas ma aha gaalku ama ha ahaada xarbi ama ha ahaada midaan dagaal kugula jirin sideedaba gaal jacayl iyo garab midna ma laha mas'alatu lmuwaalaad kufrigaa jaraayo oo goynayo gaalku noocow raba ha ahaado muwaalaad ma laha qur-aanka aayad ku jirto lasoo heli maayo uu leeyahay gaalada muwaalaad hala siiyo laakiin waa lagu arkayaa qur-aanka wa aqsituu in allaha yuxibu lmuqsitiin ant yacni inaad u ixsaan fashaan dhib ma laha inaad u cadaalad fashaan ixsaan iyo muwaalaad labay kala tahay ixsaanka waa la ogol yahay oo suuratu lmumtaxinana waa ugu tegaynaa laa yanhaakum اllahu can اladiina lam yuqaatiluukum fi اddiini aayaddaas yani maxaan laydinka reebaynin waxaan laga reebaynin in loo ixsaan falo kuwaas laydinka celin maayo haddaynan diin idinkula dagaalamin laakiin muwaalaadku maya waman yatawallahum fa ulaa'ika hum اdaalimuun qofka iyaga ka weli dhigto waa daalim ayaa la leeyahay gaalka marka ama heshiis ha ahaado ama xarbi ha ahaado muwaalaad male maxaba iyo nusro male asaga laakiin aayaddaani ila aladiina yasiluuna dilka waayo meeshay istinahaani wuxuu u laabanayaa fakhuduuhum waqtuluuhum qabta oo dila ilaa kuwaan ma ahne ma dilaysaan waa iyada waa la fahmaan umalaynan haddaad u celiso walaa tattakhiduu minhum waliyan waxaa ka soo baxaayo gaalka aan dagaalka kugula jirin inaad iska jeclaa karto ma ban lama rabo taas maxabada aan ka hadlaynana annaga maxabad dabiiciya ka hadli mayna midda diinigaan ka hadlayna gaalku maxabad diini ah ma laha laakiin maalan waalidka aad adiga ku dhalay walciyaadu billaahi hadday gaalo yihiin cunug aad dhashay baa gaal ah naag yahuudiyad ama kitaabiyad abaad ayaa xaas kuu ah ilaa waa la guursan karaaye maxabada dabiicigaa mal taas maaha waxaan ka hadlayna yani qofka xaaskiisu jacayla waa jeclaana waalidkiis waa jeclaana ilmaha uu dhalay waa jeclaana iyagoo kala diin ah jacaylka yacni waalid ilmihiis jeclaado nin xaaskiis jeclaado laga hadli maayo maxaba iyo jacayl diini ah gaal ma laha diin ahaan inaad u jeclaato marnaba ma laga yani meel lagaga soo reebayaa ma jirto ayb marka ila aladiina yasiluuna meesha fakhuduuhum waqtuluuhumta ayay u noqonay baqawina waa baraarujiyey wuxuu yihi wahada listinaau yarjicu ila alqatli laa ila almuwaalaati liana muwaalaata alkufaari walmunaafiqiina laa tajuuzu bixaalin sina kuma banaano midaas marka dadka walaalaheen waaye iyo dhahaaye iyo dadka yani muslimiinta ayagaanba ka jecelnahay dadka dhahaayo waa la yaab oo maxaad muslimiinta uga jeceshahay haddaad weydiisid qaarkood wuxuu kuu sheegaa sabab yaroon macnoba lahayn waa kaas muslimiintii wuxuu kuleeyahay waxba nama siinin ayagana waxayna siinayaan uu kuleeyahay muwaalaadkiisa oo dhanba waa dhuunta dhuuntoo wax ka maqlaa bis kaas marka waa axmaq qof ahoo ama yacnii jahli aad u fog ku sugnaaday in wax loo sheego oo masaa-isha caqiidada loo caddeeyo ayuu u baahan yahay ila aladiina kuwii ma ahane yasiluuna yacnii la xiriirayo la xiriirayo macnaheeda gaashaanbuuray leeyihiin waay ilaa qowmin qolo xaggood qolada oo yacni qolada oo beynakum idinka iyo wa beynahum iyaga dhexdooda miithaaqun ballan adag ay tahay qolo idinka iyo iyaga ballan iyo heshiis idinka dhexayso kuwa gaashaanbuur la ah oo iyaga dhinacooda yacni lagu tirinayo kuwaas ma ahane kuwaa ma dilaysaan walidaalika nebigu markuu quraysh uu heshiiska la galay dadkii kale labay noqdeen oo agagaarkaas deganaa bani bakarna quraysh safkeeday raacday khusaaca oo ayagu gaala ana nebiga safkiisay raaceen yani waa dhe labada qole ee heshiinayso waa dhici karta in qolooyin ku kala biiraan qolo walbaa marka waxay la xugun noqonee qolada kale haddii marka dad aada la heshiiseen qolo gaalo ah ama yacni munaafiqiina oo qoladaas aan ahayn laakiin xiriir lale oo ayaga meeshooda degan oo ayaga yacnii ku tirsan oo la xiriiro kuwaas ma dilaysaan oo heshiiska qolada aada kula jirtaan aad ku ilaalinaysaan axkaamta marka waxay ka mid tahay heshiisyada iyo cuhuudda sharcigu ow amase jaa-uukum ila aladiina kuwii maahna jaa-uukum idiin imaadeen xasirad suduuruhum xasirad qad xasirad xaal ay ciriirtiyoontay suduuruhum laabahooda an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan idinka ow amase yuqaatiluu inay la dagaalamaan qowmahum qoladooda inay la dagaalamaan qoladana qolo saddexaad waay adinka inay idinla dagaalamaan ma rabaan dadkooda inay la dagaalamaanna ma rabaan yacni waa labo idinka gaalo aada la dagaala la dagaalsan tihiin ayay ka dhasheen laakiin dagaalkii kuma jiraan dadkoodiina inay la dagaalamaan oo dhankiina ka saftaan ma rabaan idinka inay idinla dagaalamaan oo dadkooda ay la soo saftaanna ma rabaan qoladaas ayagana oo laabtoodu waa nacaysaa inay idinla dagaalamaan kuwaasoo kale ha taabanina ayagana haba hadilinina haddaad qabataan haddaad maxbuus ou noqdood qabataan ha dilinina waay laakiin iyadoo qoladaas la weerarayo hadduu dhinto awalnada ou gaal ahaa muslimiinta wax kasoo gaaraya ma leh waxaa laga hadlaya markaad qabataan ha dilinina waay waayo fakhuduuhum waqtuluuhumaa lasoo yiri soo maha kuwanna marka waa qolo kale ow jaa-uukum ow amase yacnii kuwa jaa-uukum idiin imaa yacnii kuwa idiin yimid xasirad qad xasirad xaal ay ciriirtiyoontay suduuruhum laabahooda maxay laabtooda ka ciriirtiyoontayna an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan idinka oo waa ma rabaan inay idinla dagaalamaan ow amase yuqaatiluu inay la dagaalamaan qowmahum qoladooda inay la dagaalamaanna ma rabaan oo laabtoodu waa ka ciriiri kuwaana hataabanina waa laba qolo qolada marka qolo aada heshiis la tihiin safkood galay hataabanina qolo kuwaas ka dhashe yacni kuwo aada la dagaalsan tihiin qolo ka dhalatay laakiin idinkana aan idinla dagaalamaynin qoladoodana aan dagaal hadda diyaar ula ahayn kuwaasna hataabanina iska daaya waaya walow haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahaa la sallatahum ilaahay waa sallidi lahaayo waa diri lahaa kuwa calaykum korkiinau ku diri lahaa falaqaataluukum waa idinla dagaalami lahaayeen kuwaan aan rabin inay idinla dagaalamaan hadda ilaahay hadduu doono laabtoodu cadaawad intuu idiin geliyo ayay idinla dagaalami lahaayeen cadowgaa idinku bada lahaay marka ayb fain ictazaluukum hadday idinka fogaadaan oo idinka dheeraadaan oynan idinla dagaalamin falam yuqaatiluukum oynan idinla dagaalamin wa alqow ay ridaan ilaykum idinka xaggiina assalama hoggaansan heshiis nabadgelyo famaa jacala allaahu alla ma yeelin lakum idinka idiinma yeelin calayhim kuwaa korkooda sabiilan wax jid ah ood ku dishaan ma lihidiin sharcigu marka yacni wuxuu ku socdaa ciddii adiga dil lagu yiriyo dilkeeda lagu baneeyey unbaad dilaysaa ciddii lagaa reebayna waa ka joogaysaa dagaal cashwaa iyo qofkii la rabo layska dilaayo oo hawo isaga socdo oo qofku yacni aan lahayn xuduud celiso sharciga kuma jiro dagaalka uu sharcigu faraayo xuduudou leeyahay seefta waxaa xukumo kitaabka seefta kitaabkaa xukumo meeshii marka kitaabka uu yidhaahdo ha lagu dhufto ayaa lagu dhufanaa meeshii uu yidhaahdo yaan lagu dhufanin ninkii ku dhufto hawadiisuu ku socdaa diin kuma socdo walidaalika culimada yani seefta iyo kitaabka waa laysla sheegay waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidu wamanaaficu linnaas aayaddaas marka kitaabka iyo seefta waa layskula sheegay marka kitaabkaa wax hogaaminayo seeftana waa la hogaaminayo yacni madfaca iyo xabadda waa in kitaabku hogaamiyo hadday xabaddu iyada kitaabka hogaamiso waa dhib oo marka xabadda la rido kadib kitaabka la fiiriyo lama ogola taasna yacni inta dagaal la galay ama xabad la riday dad la laayay haddii la yidhaah war horta arrinkaa tolow ma bannaanayo mase ma bannaanayn bal culummada hala su-aalo kitaabkii aan ka fiirinno war waxaas maxaa kugu daliila waa baxdinaa ii sug maya nufuustu sidaas dheeldheel uma aha marka hore wax soo baar kadib markaa yacni waxaad ku dhaqaaqayso wax la hubo ha noqdeen ayb marka waxaa la leeyahay marka famaa jacala allahu lakum calayhim sabiila kuwaan la tilmaamay jid idinka aada ku dishaan ma lihidiin ayb fain ictazaluukum hadday idinka dheeraadaan oo idinka fogaadaan falam yuqaatiluukum aynan idinla dagaalamin waa qoladaan hadda labadan sinfeba aynan idinla dagaalamin wa alqow ay ridaan ilaykum idinka xaggiina ay usoo tuuraan assalama hoggaansamid ama heshiis ayb ay xaggiina markaa yacni usoo ridaan kuwaa marka famaa jacala allaahu alla ma yeelin lakum idinka idinma yeelin calayhim kuwaa dushooda sabiilan wax jid ah ilaahay subxaanahu watacaala idinma yeelin kuwaa marka qolada la xiriirto iyo kuwaan intaba marka yacni in jid aada kula dagaalantaan ood ku dishaan ma lihidin ayb qolo marka laba qolo halkaasay ku baxeen halkanna qolo kale waay satajiduuna aakhariina yuriiduuna an ya'manuukum waya'manuu qowmahum satajiduuna waxaad heli doontaan aakhariina kuwa ka kuwa kale kuwa oo yuriiduuna doonayaan oo rabaan an ya'manuukum inay idin nabadgeliyaan waya'manuu ay nabadgeliyaan qowmahum qoladoodana inay nabadgeliyaan rabo laakiin kullamaa mar kasta oo rudduu la celiyo oo loogu yeero ilalfitnati shirki loogu yeero iyo fitno urkisuu waa la dabagediyaa waa la dabagediyaa fiihaa fitnada dhexdeedaa lagu dabagediyaa oo shirkigii iyo kufrigii ayay u dhagan nugul yihiin kuwaa marka xukunkoodu muxuu noqonayaa fain lam yactasiluukum haddaynan idinka dheeraanin wayulquu aynan ridin ilaykum xaggiina assalama heshiis iyo sulxi aynan idiin ridin wayakufuu aynan celinin aydiyahum gacmahooda aynan celinin oynan idinka laabin fakhuduuhum qabta kuwaas waqtuluuhum dila xaysu meel haqiftumuuhum aada ka helaysaan meel allaale meeshaad ka heshaan dila oo meel allaale meeshay ahaadaan ku dila wa ulaa'ikum kuwii naas jacalnaa lakum waxaan idiin yeelnay idinka calayhim iyaga dushooda suldaanan xujo mubiinan cadan kuwaas idiin siinay khad cad baad kuwaas u haysataanoo dilkoodu waa idiin bannaan yahay qoladan marka waa munaafiqiin iyaga islaamay ay muujiyeen inay islaameen bay nebiga u muujiyeen say ugu nabad galaan dilka uga nabad galaan gaalay hoosta ka yihiin qoomkoodana waa ka warqabaan sidaas kelimatulislaam ay ku dhawaaqeen say u nabad galaan muslimiinta uga nabad galaan dadkoodii oo gaala ana waa la haystaan oo iyagana marka yacni waana og yihiin qoomkoodu inay sidaas yihiin markay qoomkooda u tagaan iyo tolkood ee gaalnimadii iyo waxyaabaha loogu yeero waa u qalbi furan yihiin gaalnimadii iyo kufrigii bay markaa ku dhexdhacayaan kuwaas marka waxaa la yidhaha hadday idin nabadgeliyaan iska daaya haddaynan laakiin idin nabadgelinin meeshaad ku qabataan dila kuwaasna ayb satajiduuna waxaad heli doontaan ood arki doontaan aakhariina kuwa kale kuwa oo yuriiduuna doonayaan an ya'manuukum inay idinka yacni idin nabadgeliyaan ayb sidaasay rabaan oy doonayaan ayb wayamanuu inay nabadgeliyaan bay rabaan qowmahum qoladoodana ay nabadgeliyaan ayb oo marka idinkii inay idin yacni nabadgeliyaan ama idinka nabad helaan oo marka kelimatulislaamkii bay ku dhawaaqayaan qoomkoodiina waa nabadgelin waa nabadgelinayaano oo iyagana marka falaa yatacaraduu lahum ma u banbaxayaan kullamaa mar kasta oo rudduu la celiyo loogu yeero ruduudan marka waxaa la tadmiininaa macnaha ducuu kullamaa mar kastoo ruduu ay ducuu loogu yeero ila alfitnati fitna xaggeed loogu yeero fitnadana waa kufrigee urkisuu waa la celi waa la celiyaa fiihaa ayaa dhexdeedaa lagu celiyaa fitnadii dhexdeeda kufrigii baa marka lagu dabagediyaa ayb fain lam yactaziluukum haddaynan idinka dheeraanin wayulquu aynan ridin ilaykum xaggiina assalama heshiis aynan ridin wayakufuu aynan celinin aydiyahum gacmahooda cankum yacni xaggiina aynan ka celinin fakhuduuhum qabta waqtul markaad qabataan ood maxbuus ahaan u qabataan qabta waqtuluuhum dila xaysu meel haqiftumuuhum aada markaa yacni aada ka heshaan oy ahaadaan waulaa'ikum kuwiinaas jacalnaa lakum waxaanu idinkaga yeelnay alay yani jacalnaa waaan yani jacalnaa lakum waxaanu idin yeelnay idinka calayhim korkooda suldaanan xujo xujada oo mubiinan cad ayaan idiin siinay kuwaas ay dariiqan bilqatli waalqitaal ayb meeshaan marka labadan aayadoodba qurdubi qurdubi marka wuxuu ishaaray aayaddii hore walow shaaa allahu lasallatahum calaykum falaqaataluukumta ilaahay baa idinka celinayay hadduu alla doono waa idinku sallidi karaa markaasay idinla dagaalamayaan halkaas marka macno aad u muhiim ah buu ka bixiyey qurtubi macnahaas wuxuu yahay haddii ilaahay doono waa idinku sallidayaa waana idinla dagaalamayaan macnaheeda sidaan ilaahay idin faraayo axkaamtan haddaad ka leexataan amaba aada macsi la timaadaan ood ilaahay caasisaan haddaad ilaahay caasisaan ood macsi la timaadaan ilaahay waa idinku sallidayaa kuwaan uu hadda idinka leexiyey oo macsidii baa marka waxay keenaysaa in gaaladii ay kugu dhiirataba yacnii quluubtii gaalada ilaahay baa gedgedinaya dadka quluubtooda isagaa gedgediyo haddaad muslimow macsidii aada iska dhaafi weysaan ood macaasi la timaadaan ilaahay gaaladaasuu idinku salladayaa quluubtooda cabsidii ay idinka qabtay baa laga bixinaa waa idinku dhiiranayaan waa tan maanta taagana marka waana abudardaa midda uu dhihi jirayo inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum wardadow waxaad ku dagaalamaysaan acmaashiina qadarkeeda haddaad ilaahay adeecsan tihiin ood fiican tihiinna waa guulaysanaysaan haddaad macaasi iyo amarkiina aada ku socotaan amar allaba aydnan ku soconinna ma guulaysanaysaan ayb taasaa marka meesha ku jirto laakiin de bani aadamku xaqiiqdaas waxaa dhici karta inuunan jeclaysanaynin in badanoo bani aadamka ka mid ah ayb wma kana lmumini an yaqtula mumina ilaa khaطa'a mar haddii laga sheekeeyo gaalo iyo munaafiqiin iyo dilkooda laga warramay mararka qaar waxaa dhacdo qof mu'mina inuu ku qaldamo qof kaloo mumin mu'min ah oo fii daari alxarbi dhexdiisa marka laga dagaalamayo gaalada dhulkooda lagu dhex dagaalamayo oo muslimiinta iyo gaaladii ay dagaalamayaan mararka qaar waxaa dhici karta qof mu'min ahaa oo aan la ogeyn in lagu qaldamo oo markaa yacni ay wax ku dhacaan qofkaas marka xaaladdaas ku jiro iyo sideedaba qofku markuu ku qaldamo qof mu'min ah dilkiis uu ku qaldamo sidee loo maamulayaa marka oo loo maareynayaa taas waay marka aayad aayaddan waxay ka warramayso aayadda ka dambeysana ninkii kas wax u dilo waay qur-aanku marka saas isu daba socdaa fakhuduuhum waqtuluuhum yaa la soo haya kuwana dilkoodan ayaa la amray la baneeyey kuwana dilkooda ma bannaana marka alla wuxuu leeyahay wamaa kaana limu'minin mu'min uma ahaanin oo uma habboona mu'min an yaqtula inuu dilo mu'minan mu'min kale inuu dilo uma habboona ilaa khata'an laakin yaqtuluhu waa dilayaa khata'an buu ku dilaa kama qasad la-aan kama ayuu laakiin u dilaa way marka ilaadan istinahaani waa munqaic mutasil ma aha haddii mutasil laga dhiga macna waxaa dhici karta faasida inuu kasoo baxo mu'min mu'min maba dilaba ilaa khada uu ku dilaa waaqacaaba beeninaya soo maaha kuwa kas wax u dilayaan bu ujeednaa marka ilaa khaa'an laakin yaqtuluhu khaa'an waa dilayaa marka gaf yani kama ayuu u dilaa dilku marka saddex nooc waayo dilka khata'a ah sharcigu wuxuu u yaqaanaa saddex wixii laga helo saddex shay wixii laga helo ayaa marka wuxuu noqonayaa khata' cadamu lqasdi qasad mucayana ma jiro koow yani waxaan ujeedaa yani khata dilka kamaa ah waa dilka ku dhaco wax wax dilo ayuu wax ku dilay aalad sida qaalibkaa wax disho ayuu ku dilay ko waa u qasday yani waxaan ujeedaa qasad ma jiro oo qasadkii baa marka yacni tacyiinkii qasadka ahaabaa meeshii ka maqan qofkan uu dilay uma qasdin aaladda oo wax ku dilayna waa aalad markaa wax disho wa khadii marka sidaas ayuu noqona haddii aalad wax disho uu ku dilay xabad iyo tooreey iyo bud iyo wax lamidoo wax ku dilay si mucayan ah buu qofkii ugu qasday markaa dilkiisu wuxuu noqonayaa dil kas ah kas ayuu noqonaa nooc saddexaad oo waxaa jiro shibhu camdi la dhaho sunnada ay sheegtay wuxuu shabahayaa kaska kaas isaga marka wuxuu uga duwan yahay labadan kale aalad aan wax dilin ayuu wax ku dilay aalad sideeda aan wax dilin ayuu wax ku dilay laakiin waa u qasday qofkii oo maalan ul yaruu ku dhuftay ul iska sarbi oo kale ah oo aan bud ahayn buu ku dhuftay kow waa dhintay qofkaasi marka qasad waa jiraa laakiin maxaa la waayey wixii wax dilaayey maxaa la dhahaa kaas marka shibhu camdi maa kaana min casan ow sawdin xadiidka saas u dhahaa wixii jeedal iyo iyo ul yar iyo wixii la mida waay saddex waayo hadda marka waxaan sheegnay aayaddan marka waxay ka warramaysaa khata qofka haddii uu si kama ah wax u dilo aaladii wax waa dilaysaa laakiin ninkan uu lama qasdin meeshuu uga soo baxay wuxuu yani daarul xarbi baa la joogaa wuxuu dilay qof gaal buu u haystay muslimuu noqday waxaasoo dhan khadaas unbay ku dureerayaan oy gelayaan ayb wamaa kaana limu'minin mu'min uma ahaanin an yaqtula inuu dilo mu'minan mu'min kale inuu dilo ilaa khata'an kama laakiin lagu yaqtuluhu waa dilayaa khaa'an buu u dilayaa si kama ah unbuu u dilayaa waman qofkii qatala dilo muuminan muumin qofkii dilo khata'an kama u dilo fataxriiru raqabatin facalayhi korkiisa waxaa ah kaas wax dilay taxriiru raqabatin ad luqun xoreynteed luqunta oo mu'minatin mu'minad ah iyo wadiyatun diyo ayaa korkiisa ah diyada oo musallamatun tu la dhiibaaya ah ilaa ahlihi ehelkiisa xaggooda yacni lagu sallimaayo oo loo dhiibaayo ilaa an yasadaquu ilaa an yatasadaquu inay sadaqaysanayaan oy cafinayaan ma ahani haddii marka dilku ou kama yahay durbaba aayaddan waxay sheegtay horta qisaas ma jirto waayo laba shay bay sheegtay addoon in la xoreeyo iyo diyo in la bixiyo maxaa maxaa meeshaas ka baxay qisaas ma la qisaasayo qisaastana suuratulbaqaraan uga soo warannay iyo axkaamteeda qofkii kas wax u dilo keliya unbaa la qisaasaa laakiin qof aan kas wax u dilin oo kama u dilay ama shibhu camdi u dilay isaga qisaas ma laha maxaa laga rabaa kafaaro iyo diyo labadaas waa kafaaro iyo diyo qisaastaa ka baxday meesha waayahay kafaarada marka xaqullaahi waaye oo qofku addoon inuu xoreeyo addoonkana waa inuu mu'min yahay sidaasaa loo shardiyey diyadana marka wadiyatun ayaa dushiisaa diyo diyada oo musallamatun tu la dhiibaaya ah ilaa ahlihi la siinayo waa la dhexlaa marka dadka ninkaa dhaxalkiisa le baa diyada farta laga saaraa hadday dad kale wakiil u noqdaanna waa laga soo waa soo qaadayaan iyadoo dhammaystiran ayay dadka dhaxalka ninkaa la dilay dhaxalkiisa dadka iska leh ayaa farta laga saaraa deyntaa looga bixinaa wasiyadii baa laga bixinaa inta soo harto waa la dhexlaa sidii aan suuratu nisaa aan kusoo marnay ayaa loo dhexlaa suuradda dhexdeeda manaa suuraddan diyada marka khada ah maxay noqonee mukhamaso waay shan ayaa loo qaybinaa diyatulkhada shanta qeyb waa maxay diyada sideeda geelaa lagu qiyaasaa sida madhabta imaamu shaafici ay tahay haddii geela la waayo ama qofka uu bedel uu doono geelaa laga qiimeynaa marka geela ayaa laga qiimeynaa diyatulkhada'a qofku hadduu mla dilay hadduu muslim yahay nin rag ah uu yahay diyadiisu waxay noqonaya boqol halaad boqolkaas halaadna shan qeyb ayaa loo qaybinayaa labaatan waxay noqonaysaa nirig labaatan waxay noqonaysaa nirig labaatan nirgood oo laba gal ah labaatan waxay noqonaysaa nirig saddex gal labaatan kalena afar gal labaatan kalena shan galay noqonaysaa marka labaatan waa labagal labaatan saddex yacni waxay galeen saddexdii labaatan yacni afaray galeen labaatan yacni waa shangal shanay galeen yani labaatan bintu makhaad bintu makhaad marka halay dhammaysatay labay gashay labaatanna waa bintu labuun waa nirig laba dhammaysato saddex gal ahaa waxaan ka tegay labaatan qurbac oo saddex gal ah meeshaas marka labaatan lab ahaa ku jirto shanaan u qeybiye labaatan shan min labaatan waa boqol labaatan waa labaatan nirgood laba yacni laba sano jir ah labaatan waa saddex jir nirig waaye labaatan waa qurbac saddex gal ah labaatan waa yacni afar gal oo dhadig ah labaatan halaadna waxay noqonaysaa shangal waa la fahma marka boqolkaas saas waay marka yaa laga rabaa caaqiladaa laga rabaa caaqila waxaa la yidhaha ninkaas wax dilay kama ah wax u dilay qaraabadiisa isagana lagama rabo aabihiisna lagama rabo ilmaha ou dhalayna lagama rabo dhinacyada dadka jira yaa laga rabaa waayo dhaxalkiisaba waa qaado lahaayeen soo ma garanin hadday haween tahayna konton halaad waay bilijmaac ma laysku khilaafin konton halaad waay naagta dadka dhahaayo naag iyo nin maxaa loo kala saaraa warkood kuma jirno kuwaas nacam xuquuq iyo waxbaa maqan iyo waxbaa la dulminaa iyo inaan wax la dulminayninba waxaa ku tusaaya qisaasta markay joogto maxaan soo marnay ninku hadduu naag dilo waa loo dilaayay soo maaha fiiri sharciga ilaahay haddii nin rag ah oo boqol diyadiisa tahay hadduu naag dilo konton ay tahay kas oo u dila tiirkaa la geynaa waa la dilaa soo maaha maalka markay joogto macno kalaa ku jira marka sharciga ilaahay marka macaani buu ku socdaayo maal marka la joogo dhaxal yacni marka maal la la joogo ninka iyo naagta waa ku kala culays badan yihiin soo maaha ninkii nafaqaa laga rabaa waxaa laga rabaa marasho waxaa laga rabaa guri inuu naagta dejiyo ilmo masruufkood naag lagama raba ninkaa laga rabaa waxaas oo culays dhaqaale ah maadaama ninka uu fuulay gurigii nin ka baxo iyo gurigii naagi ka baxdo xagga dhaqaalaha isku mid ma noqonayaan soo maaha innaga waxaan ka hadlaynaa wuxuu sharcigu waajibiyey naag waa shaqaysan kartaa haddaad i tiraahdo oo haddaba suuqa naagaa ka shaqaysto dhaqaalaha naagaa soo saaro haddaad i tiraahdo waxaan ku leeyahay dhaqaalaha ay soo saarta sharciga iyadoo siinaa naagta hadday maal qabeen ay tahay oy tukaamo u furan yihiin waxeeda dhan gadaalay marsanaya ninkaa biilka laga rabaa subixii qaaligay geynaysaa dhexyaa laleeyahay naagtaana maal haysata iyo naagta maalkeeda iyadaa iskale mas-uuliyaad maali a naag ma saarna iyada saasaan ku jawaabeynaa marka arrintaa iyadaa markana daliilkeeda keen haddii lagu yidhaah saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin maba isku khilaafin naag diyadeed inay nus tahay waxa marka ijmaaca ummadda muslimiintana dalaaladiisu waa xoog badan tahay haddii uu gaal yahay qofka yani shan kontonkan halaad sidii haddaa loo qaybina kontonkii marka shan baad u qaybina toban toban toban toban tobanay noqonay marka toban laba gala toban yani saddex gala toban saddex galoo lab ah toban afar gala toban shan gal kontonku waa kaas marka haddii gaal uu yahay gaalada diyadooda maxay noqone yahuudda gaa yani iyo ahl iyo nasaarada diyadooda cinda alimaami shaafici thuluthu diyati lmuslim waay qofka muslimkaa diyadiisa saddex marka loo qaybiya qeyb waay boqol ma qaadanayo gaalka nusna maa yacni nusna culimada qaaraa qabaan ayagu saas majuusiguna wuxuu noqonayaa khumusu diyati lmuslim qofka muslimkaa diyadiisa shan meelood meel waaye dadka wathaniyiinta yacni mushrikiinta ah haddii la dilo si qalada loo dilo da iyaga dabcan marnaba kama imaanayo in loo toogto qof muslima gaaleh diyada laakiin lagu haddii diya la bixinayo meeqaa la siinaa labaatan halaad qof muslim yacni boqol waayo yani ninka muslimka diyadiisa shan markaad boqol u qaybiso waa labaatan soo maaha labaatan halaaduu helaa marka waxaa kaloo diyadooda laga hadlaa ilmaha caloosha ku jiro naag uur leh ayaa wax lagu sameeyey jinaaya la gaarsiiyey nabar baa lagu dhuftay ilmihii bay soo tuurtay iyagoo meyd ah ama mid aan dhakhtar ahayna intuu daaweeye wax siiyey ayaa ilmihii ay kasoo dhaceen iyagoo meyda ilmihii marka ayay imaadeen waxaa laga rabaa marka diyatljaneen waa qura addoon hadda addoon ma joogo fuqahada marka waxay yidhaahdeen waa cushru diyati ummihi hooyadiis diyadeeda toban meelood meel meeqay noqonaya marka hooyadiis hadday xor ahayd muslimad ahayd waa konton halaad konton toban u qaybi shan waay cunugaas marka shanaa laga bixinaa hadduu soo baxo isagoo nool oo xayaata ay ku jirto kadibna uu dhinto diyo kaamila laga qaadaa hadduu wiil ahaana boqol gabar hadday ahaydna konton waxyaabahan marka innaga maxaa naga galay iyo jinaayaadka aan arkayno oo ay geysanayaan dadka qaarkood dhaqaatiir iska dhigo iyo kuwa iyaga marka yacni kasba jinaayaad u geysto iyo kuwa meelo daawo dhireed u furan tahayo iyaguna waxaynan aqoonin dadka intay ku daldalaan ilmaha ay haweenku ay dhicinayaanoo shiddo iyo dhibaatada u keenayo iyo waxyaabahaas oo dhan marka waa inay jirto marka maxkamad cadaalad ku dhisan oo sharciga xukumaysa hadday jirto ummaddaani nin walbaa ficilkiisa wax ka dhasho waa feeri lahay waxaa kaley diyadu ka waajibi kartaa mararka qaar maa duuna nafsi hadda annaga nafaan ka hadlayni maa duuna nafsi waa maxay ilow riday maqal yacni il buu riday maalan carabkiibuu jaray ilmogaleenkiibuu bixiyey quwatulxabal awooddii naagta ay uur ku qaadi lahayd oo kale u ka baabi'iyey ninkiibuu maalan dhabarka intuu ku dhuftaa manidii baaba'day ma leh waxbabaa ninkii yacni waxyaabo waxaa jira marka ama xubinuu baabi'iyey ama xubintii manfacadeediibaa eber noqotay marka xubinta iyo manfacada ayagana diyooyinaa ka waajibo isha oo kale waa nis labada hadda shay kastoo jirka laba ku ah oo labadooda markay baaba-aan diyo kaamila ah nuskiis wuxuu noqonayaa halkiisa xaba waa hal diyo gacmaha ka mida faruhu waa yani waa toban gacmaha iyo lugaha isku mid halkii far waa toban iligu waa shan halaad naag hadday tahayna nus unbay noqonayaan waxyaabahaas oo dhan fiqiga aad waxyaabahaas uga hadlo waxaa kaloo diyadu ku waajibi kartaa sabab waxaa jira mubaashara iyo sabab iyo shardi marna xubintii baa toos u baabi'isay mar kalena sababkeeda ayaad lahayd aday ku sababsatay sababtu marka qisaasta say uga waajibto diyo waa ka waajibi kartaa waxyaabahaas oo dhan baa marka diyadii ku hoos jiro daqarada ayagana diyooyin baa ka waajibo daqarada marka diyooyin muqadara iyo hayru muqadar intaba waa u qeybsamaan kuwa aan qadarnayn waxaa la yidhaha xukuumaad xukuumaadku marka qaadiga ayaa ku ijtihaadayo wixii wax go-an lehna sharciga ayaa laga fiirina oo wixii sharcigu u gooyaan ujeedaa ayaa loo gooynayaa macaanidaa faraha badan baa marka diyada soo hoosgelayso shibhu camdiga asaga diyadiisu yacni midkaan khada diyadiisa waxaan dhahnay caaqiladaa laga rabaa qaraabada waa soo aruurinayaan saddex sano ayaa la siinaa sanadkan waxay keenayaan saddex meelood meel sanadka dambe sidoo kale ka kalena sidoo kale intaasna marka waa loo sugaa diyada marka inay waajibto say ku dhace waxay ku dhici kartaa hal qof oo dadka dhiiggaas leh haddii uu diyo ku raalli noqdo oo qisaasta uu rido arrintu diyay isugu biyo shubanay marka kulligood hadday yidhaahda waa haddii kas uu ahaa jinaayada haddaynan kas ahaynna dee diyo unbaa markaas awalba waajibaysay ilaa an yasadaquudaanna diyadii waa sadaqayso karaan sadaqadu waxay noqon kartaa kulligeed inay cafiyaan waxay noqon kartaa qayb inay cafiyaan qaybna qaataan hadday ilmo ku jiraan dad waalan ay ku jiraan waxa la cafinaayo waa inay noqdaan qeybta dadka waaweyn diyadaas uga soo aadi karto ayaga qeybtaa waa cafi karaan laakiin ilmahan xisadooda ama qeybtooda lama cafi karo iyadana nacam odayaan ku tasarufi karin cid kalean ku tasarufi karin ayb marka axkaam badan baa sii dhiman marka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih